howlwadeenada gaadiidka dabdamiska ee magaalada beledweyne ayaa ku guulaystay inay xakameeyaan dab ka kacay guri ku yaala xaafadda buundaweyn kaasi oo geystay burbur khasaare hantiyadeed bulshada xaafadda ayaa ka hor inta aysan iman howlwadeenada dabdamiska isku dayay in ay damiyeen dabka ilaa haddana lama oga sababta keentay dabkan keenadiid xuseen sandhool oo ka mid ah howlwadeenada dabdamiska magaalada beledweyne ayaa reediyo beerlo uga warramay khasaaraha uu geystay dabkan iyo dadaalka ay sameeyeen
bismillahi raxmaan raxiim idaacadda radio beerlulo magaalada beledweyne dabka wuxuu ka kacay xaafadda bundaweyn gaar ahaan laanta filtre abbaara afar saac subaxnimo oo toban dhiman alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin afar saac iyo shan daqiiqane gaariga dabdamiska meeshii loogu talagalee dabka ka kacay xaafadda filtre guriga jamaad xuseen muumin uu joogay gaariga wuu taagnaa iyo dhammaan tiimka dabdamiska degmada beledweyne xaqiiqatan meeshaasi wax khasaare nafeeda kama dhicin marka laga reebo mid burbur hantiyadeed oo soo gaaray qoyska gurigiis ka lahaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu beddel kheyr qaba ilaahay siiyo xaqiiqatan dab haddaa maqasho waa cadow wuxuu reebaya ma lahan marka riboodka saacadoona soo gaarayna waa tobankii subaxnimo oo toban dhiman ama afar saac subaxnimo toban dhiman qof kasta sida ama cid kasta siday u garanayso afar saac iyo rubina adiga afar saac iyo toban afar saac iyo rubi afar saac shan daqiiqa inay helaan jeclahay taqriiban ma sixi karo meesha noo lagu talagalay waa joognay sidoo kale keenadiid xuseen sandhool ayaa ku booriyey bulshada magaalada beledweyne in ay marka ay maqlaan dhawaqa gaadiidka dabdamiska in ay furaan jidadka si xilli hore ay u tagaan goobta dabka uu ka kacay in xoogaa daahitaan ku jiro umalaysaa laakiin daahitaanka waxa ugu wacan dariiq jid la mara ma jiro ama waddo maxaa yeele halihii yaraayna haddana bajaaj iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwana jidka xayiray marka alxamdulilaahi waxaa ilaahay mahaddiisa inaan guryaha u dhowna uusan gaarin dabka uuna ku fidin dabkaasoo weliba laga dheehan karay inuu ahaa mid baararka qabsaday geedaha u dhow qabsaday qarka u fuulay ama ku dhowaaday inuu xaafadaha dariska la'ah uu saameeyo marka falilaahi alxamdu baaqii loo soo diray ay ka jawaabayaan bahda dabdamiska degmada beledweyne waxay suurto gelisay in dabka halkiisa lagu xakameeyo wax khasaare nafeedna oo ka dhicin marka laga reebo mid hantiyadeed oo qoyskii guriga lahaa burbur hantiyadeed ku imaaday dhammaantiina guriga halkaasi uu ku baaba'ay laakiin tiimka dabdamiska waxay suurto geliyeen in deriska iyo guriga laftigiisa qaybo ka mida uusan dabkaasi gaarin taasna waa wax ilaahay looga mahad celiyo waxaan baaq halkaan oga dirayaa markii ugu dambaysay bulshada ku dhaqan degmada beledweyne in ay hadday maqnaan araarmiga ama dhawaqa gaariga dabdamiska ay dariiqada noo furaan si goob walba aan u gaarno oo gurmud noolaga dalbaday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay dabka ka kacaya guryaha iyo goobaha ganacsiga iyadoo ilaa hadda la ogeyn sababta ka dambaysa